habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa ra-diya dalsan ee muqdisho kuna soo dhawaada akhbaaraadka habeen caawa aan idiinana kuwooda ugu waaweyn dowladda soomaaliya oo ka digtay khatar ka dhalan karta fatahaadada webiga iyo daadadka roobab la filayo inay ka da'aan dalka dheraada oo ka soo baxayo dagaal ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiidhaan dowladda afrika oo taageeray codsigii dowladda soomaaliya u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobey madaxweyne xasan sheekh oo maanta ku soo laabtay magaalada muqdisho kadib muddo laba bilood uu ku sugnaa magaalada dhuusamare wardiyaha s c khaatumo oo muqdisho kula kulmay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya akhbaraadka dibaddaad caawa warkayaga habeen ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn militariga israa'iil oo sheegay in duqeymo ay ka wadaan marinka khaza kooxaha xamaas
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan omo b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaasi waxay hayeen qodobada warkayaga habeen kuwooda ugu waaweyn markaana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan haddii aanu ku bilowno dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka digtay khatar ka dhalan karta fatahaadada webiyada iyo weliba daadadka roobab la filayo inay ka da-aan qeybo ka mid ah dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo maanta kormeer ku tegay xarunta hay-adda kadigista khataraha ayaa waxa uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya halkaasi uu kula kulmay mas-uuliyiin ka tirsan xaruntaasi isagoo kala hadlay arrimaha ay ugu muhiimsan yihiin sida loogaga hortegi karo khataro ay suuragal ay tahay inay kusoo wajahan tahay soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo ay garab joogaan mas-uuliyiin ka tirsan xarunta hay-adda mareynta musiibooyinka ee sodma ama xarunta kadigista khataraha ayaa si weyn oo lagugu soo dhaweeyey xarunta hay-adda intaasi kadib ra-iisul wasaaruhu waxa uu jeediyo khudbad dheer oo uu kaga hadlayo qiimeyn lagu sameeyey heerka diyaargarowga iyo weliba degniinaha la xiriira roobab iyo weliba fatahaadiyo laga cabsi qabay inay markaasi saameeyaan guud ahaan soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa inta uu kormeerka ku jiro wax warbixin uu ka dhageystay qaar ka mid a madaxda iyo khubarada hay-adda sodma isagoo sidoo kale ku booriyey in ay laba jibaaraan dadaaladooda ku aadan maareynta musiibooyinka iyo sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyin xoogan oo dalkeena kasoo gaari karo roobabka iyo fatahaadyada kusoo fool leh qaybo ka mid ah dalka ra-isul wasaare xamse barre waxa uu shaaca ka qaaday in markaasi aanaan la dhaliilsan karin degniinaha la xiriira roobabka iyo fatahaadyada la saadaalinayo isagoo shacabku ugu baaqay inay fiijignaadaan
ribood ka helnay ee hay-adda waxaa noo soo baxday in ay jirto khatar ku aadan fatahaado ka imaan kara roobab aan rajaynayno inay dalka ka da-aan sida adduunyaduba dee ay isticmaasho waxaynu gaadhnay inaynu adeegsanno adeega ama farsamada aliwaninka loo yaqaano ama digniin in la sii bixiyo ayagoo laga duulayo saadaalin ku dhisan cilmi oo adduunyadu ay gaartay taa inagoo adeegsanayna ayaa runtii naloo soo bandhigay saadaashaas cilmiga ku dhisan oo kulligee tusinaysa in ay roobab dayrtan roobab waaweyn oo laga yaabo inay waxyeello geystaan inay ka dhacaan dalkeen taasna ay laga maarmaan tahay intaysan dhicin in looga sii diibo bulshada soomaaliyeed meel kasta joogtaa inay u diyaargaroobaan kana digtoonaadaan dhibaatooyinka ka iman kara daadadkaas roobka ilaahay baa subxaanahu wa tacaala keena abaartana ilaahay baa keena ilaahay baa ku mahadsan roobka waa raxmad laakiin hadda nabiguba calayh salatu wasalaam wuxuu yidhi markuu roobku bato waxaad dhahdaan allahuma xawaalayna walaa calayna ilaah ou dhinac naga mariyo ha nagu soo yani korkayaga ka leex marka hadduu roobku zaa'id noqdo waxaa dhici karta inuu geysto khasaarooyin fara badan inuu geystaa laga yaabaa oo naf iyo maalba leh innaguna runtii maadaamaan nahay waddan ka soo baxaya duruufo aada u adag iyo hay-ado hay-ado burburay waxaa inaga maqan dhammaan kaabayaashii lagaga badbaadi lahaa khataraha waaweyn markii ay dhacaan gaar ahaan roobka iyo daadadka uu kada- ka dhasha iyo sidoo kale abaaraha intaba marka marka koowaad waxaan runtii aan leeyahay dadka soomaaliyeed meel kastoy joogaan ha loo dhaga nuglaado oo hala dhagaysto digniinaha ka soo baxay hay-adda sodma oo kulligood tusinaya inay jirto khatar ka imaan karta roob inagu soo wajahan oo haddana meelaha qaarkoodba ka dahay weliba khasaaro nafeed geystay sida baydhabo oo kale marka dadka soomaaliyeed inay u diyaar garoobaan meelaha la yidhi ka fogaada inay ka fogaadaan oo ay haddaba kasii tabtaystaan gaar ahaan meelaha webiyaasha hareeraha webiyaasha hareerahooda dadka degan waxaa la rabaa inay hadeertanba inay kasii diyaar garoobaan alaabahooda ay kasii xirxirtaan ay ogaadaan in wakti kasta ay imaan karto arrintaas taasu marka dadka soomaaliyeed waa looga digayaa waxaan runtii aan maru kale aan ku celinayaa ilaahay baa keenay ilaahay baa keeni kara qeybka dadku ma ogaa laakiin cilmiga ee casriga ah waxa uu na tusay in forecastinka ama saadaasha inay tahay arrin jirta oo dadkeenu way laga yaabo inay isdiidsiiyaan oo yidhaahdaan ma cid baa caalimulqeyba ilaahay baa caalimulqeyba laakiin tani iyadoo ilaahay caalimulqeyb yahay haddana dee ilaahay cilmi uu soo dejiyo dadku ilaahay cilmiga cilmiguu baray dadka marka cilmigaas wixii laga faa'iidaystay in la qaato oo deedna ee laga digtoonaado wey dee wixii hadduusan dhicin oo aysan imaanin dhibba ma leh laakiin waxaa la rabo waxaa weeye in laga digtoonaado inay dhacdo haddaysan dhicin waa dee waa si la rabo inayna balaayaba dhicin iyo musiiba dhicin laakiin haddii ay dhacayso ka hor baa fiican intaan maxaan ku dhahaa aysan dhicin in laga sii tabtaysto oo loo diyaar garoobo ka muslimiin ahaadna dabaylaha iyo roobabka ilaahay subxaana watacaala roobka dabaylaha wata ama dabaylahaba sidooda inkasta oo hadda sida la sheegaayo dabaylaha soo socda iyo duufaanaha soo socda aada loo akrinayo waxaa hadeertan ay noo sheegeen khubarada halkan joogtahay inaysan dabaylo ahayn meesha roob inay tahay waxa cabsida keenaysa roob aada u fara badan oo tiradii ama intii la rabay baaxaddii di'i jirtay ama aynu de marka xaaladda caadiga ah baaxad aada uga weyn di'i doona sida la maraynayo kadibna laga yaabo inay daadad weyn keensadaan laakiin maysan jirin duufaano iyo dabaylo sidoodaba cabsi keenaay oo dadku ay aada ula sii cabsidaana ma jirto dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay aaminaanba waxaa la sheegay inay tahay sunami oo ay ka baqayaan inay baduhu soo butaacaan arrintaas sidaas ma aha laakiin waxaa laga hadlayaa waxa weeye oo haddaan nalo riboodka laygu siiyey badaha ma ahaba meesha hadda cabsidu ka jirte waxa cabsidu ka jiraay waa dhulka webiyaasha labada webi iyo hareeraho
wagaag ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse bare ayuu ahaa geesta kaletana madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen oo maanta magaalada baydhabo ka furay shir lagaga hadlayo dagaalka ka dhan al-shabaab ayaa waxuu ku nunuucsaday ambaqaadida dagaalka shabaab ee deegaanada koonfur galbeed madaxweynaha maamulkaas cabdicasiis xasan maxamed lafta garin ayaa sheegay in dadka reer koonfur galbeed aanay jirin waqti kale oo ay sii sugaan inta ay ku sugan yihiin shabaab deegaanadooda waxa uu tilmaamay in xilligan wixii ka dambeeyay usoo jiisan doonaan ambaqaadida dagaalka shabaab ee deegaanada koonfur galbeed waa kan madaxweyne lafta garin oo arrimahaas ka hadlaya fadhi dambe oo la fadhinayo oo goobta la ilaalinayo oo leeyahay intaan ku sugaynaa difaaca lagu jiraa ma jiro laga bilaabo maanta hadduu ilaahay yidhaaho isbuucan amaro kaloo cusub yaad heli doontaan Eh, dowladda federaalka waxaa nooga imaan doono eh, bayskii inta looga howlgeli lahaa laakiin ka hor dhaqaaq iyo shaqo iyo dib u xoreyn iyo dhammaystirka khawaariijta waayo waajibaadkana saaran oon loo kala harayn munaasabadan markaan isugu nimid amarkii hore oo ahaa goodgudud ha la ilaaliyo makuudo ha la ilaaliyo daldalaha la ilaaliyey ma aha tii waa soo dhammaatay waa la ilaaliyey waa lagu nabadgalay waa lagu dhintay waa lagu dhaawacmay qorshihii waa isbedelay horaa loo soconaya meeshay baryaana lala baryayaa geedkay galaana laga dabagalayaa waana la waana lala jiraa shacab baa kula jiro dowladda federaalkaa kula jirto annaga naftirka annagaa ku filan oo ku aadan ayaga iyo wax lamida inaan fogeyna intaa taqaaniin waayo mid kastoo dhallinyara asaa iiga xog ogaalsan dadka inta fadhiyo saraakiisha maanta shabaab wuxuu yahay iyo wuxuu ka kooban yahay iyo wuxuu haysto adinkaa iiga xog ogaalsan oo xogtii og ma u baahno in hataa cid kale loo horsado annagoo helayno kaalmo caalami ah oo kor iyo hoosba ah annagoo helayno haddana waxaa rabaa inaan isku tashanno nin walbaba uu u diyaar garoobo siduu dalkiisa iyo dadkiisa u xoreyn lahaa sarkaal inta shaqadii hore laidii sheegaayay cidda qabatay waa idii sheegay markii laga reebo taageero cirka ah dhulka intaas la eg oo masaafadiisa ah dadkan soomaaliyeed waa yaqaanaan dad adinkoo kale oo soomaali ah xoreeyey wax weliliya ma lahayn ciidamada qalabka sida oo dowladda ay leedahay saraakiil iyo ciidan loo keenay bes iyo shacabkii u kacay waa intaas yaa shaqadaas qabtay oo dee aan cid iyo qabiil midna aan lahayn oo ciidamadayanadii inta ka tegay ay ka mid yihiin haddana ayagana waa noo imaanayaan waa qaban karaan intaas iyo ka badanba annaga ciidanka inta loo joogo yaa waxaa la rabaa horta intii oberatinkii in loo dhaqaaqa markaas kadib aan u baahano taageero iyo kaalmana waana la taageerayaa dhinac kastaana nagala taageeraya laakiin waa in nin kasta oo sarkaal ah
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayuu ahaa geesta kaleetana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta dib ugu soo noqday magaalada muqdisho kadib muddo ka badan afartan cisho uu ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug uu tegay dagaalka ka dhan al-shabaab uu halkaasi ka hogaaminayay madaxweynaha soomaaliya ayaa dib ugu soo laabashadiisa magaalada muqdisho waxaa la warinayaa inay timaaday kadib markii ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay deegaano muhiim ay kala wareegeen dagaalamayaal shabaab sidoo kaleeto madaxweynaha ayaa la warinayaa inuu magaalada muqdisho u yimaaday sida xogtu ay sheegayso inuu kaga soo gudbo safar qorshihiisu uu yahay inuu ku tago dalka eritrea sidoo kale madaxweynaha ayaa magaalada muqdisho kula kulmi doono mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya islamarkaasina inta uu magaalada muqdisho ku sugan yahay waxuu sidoo kale ula kulmi doonaa sida xogaha ay warinayaan hogaamiyaha deegaanada s s c oo cabdulqaadir firdhiye oo magaalada muqdisho soo gaaray maalin ka hor dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay hogaamiyaha ku-meel gaarka ah ee deegaanada s c mudane cabdulqaadir axmed oo cali firdhiye ra-isul wasaaraha ayaa ka dhigeystay hogaamiye firdhiye warbixin ku saabsan xaaladda bulsho iyo midda nololedeeda ka jirta deegaanada s c ra-isul wasaare xamse waxa uu tilmaamay in xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay u taagan tahay ilaalinta midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed iyo wixii khilaaf uu jiro in lagu xaliyo wadahadal wararkan caawana waanagintaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan talinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel